bismillahi raxmaan raxiim aada waxaan u salaamayaa idaacadda daljir walbaahinta daljir oo aada uga qayb qaadata wax allaale wixii xasanaada iyo wixii nabadayn ah iyo wixii dalka iyo dadka dambigiiba arrintaa iyada ah haddaan guda galo waa arrin aada iyo aada u ah arrin dalkii dadka danagu jidho ilaahayna uu saloonsiiyey boqor burhaan garab iyo gaashaanna uu ka helay deegaanka iyo shacabka degmada qasbo heer maamul iyo heer shacabba dadkii howlahaas isu geystay oo ehlada ahaana yana ay garab uu ka helay oo ay soo ajiibiyeen si midle una soo dhamaystireen ergooyinkoodii imaanshahoodii aada baan ugu hamaliyanaya degaan ahaan iyo boqor ahaan goosha uu dhigay waxaan aada u xusaaya oo kaleto xilligii furitaanka firka la fugaayay culimadii khayrka qabtay oo degaanka ugu waaweynay sida ay u dhigeen iyo qoraahdii uu boqorku ku dhawaaqay oo uu soo jeediyey weliba ka dalbaday dadkii dega meeshaa joogay oo xilligaa furitaanka ah oo loo dhamaa oo ka dalbaday in inta kale oo beelaha kaleto oo wax ku kala jiraan oo ehelka ana uu gooshaas dhoolaanayso uu sii wadayo halkaasna looga ballan qaaday marka aada iyo aada baan waxaan leeyahay ilaahay ajari khayr allah ka siiyo boqorka ilaahay ajir iyo khayr allaha ka siiyo waa ka helayaan intii ku gadagashay inta kula jida culimada leh nabadoonada leh isimada leh dadka qardood heer maamul iyo heer shacab oo aada u fudhowey oo la wada degaan ahaan mid dabsidaaya iyo mid amaan ammaan ilaalinayana ilaahay khayr ha ka siiyo rabbiga waa ka helaya waxa aan aada ugu faraxsanahay in wejiyadii ugu dameeyey ugu fiicnaa ay marayso ayna dhammaanayso arrintaa iyada ah marka saas ayaan ku bogaadinayaa waxaana leeyahay shacabka puntland hala garab istaago heer degaan iyo heer boqorba hawshaa la wado waxaan ahay nin aada xoog ugu haya arrimaha hadda kuga shaqan taala labada beelood oo mar waxaan ahay nin ka dhashay labada beelood oo ay ka soo jeedaan aabiyo hooyo waxaan ahay nin muddo badan burmidyo ergo iyo tala soo jeedin iyo nabadoon dooni ka qayb qaatay baan ahay waxaan ahay nin ogaalkeeda iyo dhiigeeda iyo dhaawaceeda iyo baroorta guryaha ka yeedha nin ay ku yeeraan oo dhe ku yeeraan oo dhegihiisu ka yeeraan oo habeenna abtigey habeenna abtigey loo ogaayo habeenna kii ila dhashay loo ogaayo baan ahay marka aadna uga qayb qaatay marka waxa aan aada u rajeynaya in ilaahay hawshaa uu soo aftiraayo kuna gacan qabanayo culimada iyo boqorka niyadarsan uu ku qabanayo beelaha kaletana sidaas oo kale marka waxaan leeyahay saansaanta ka meesha ay ka bilaabatay arrinku way ka gedisan tahay kuwii horeeto oo kala soo jeedin iyo khibrado iyo dad u xeldheer oo diintu ay haraysay ay isugu yimaadeen oo ka abbaarayba in qodobada ugu muhiimsan wax ku dhaqaaqilaa yihiin oo wax ku soo noqnoqdaan ay tahay iyada oo la meel maro oo aan sal looga dhigin diinta islaamka oo arkan keliya oo meesha dadka kala hagta aragtidaas ay ku socotana aada baan ugu ugu faraxsanahay inay wax ku dhammaanayaan wixii haddaan diinta islaamka lagu salaynna ay waxaas wax dhammaanay ee noqonayn dadkii qofkii wax loo geystay oo wixiisii gacanta laga saarina ay ahaayeen musiibooyinka soo noqnoonaya waxa u sabab
waaya buraale markaa ma las odhan karaa gogoshan boqorka uu dhigay waxay noqonaysaa tii soo afjarta colaadii muddada dheereed ee soo jiitamaysay ee labadaasi beelood udhexaysay ha ha ha ha ilaah idinkii ilaah baa awoodda leh ilaah baa awoodda leh oo amarka leh ilaah idinkiis waa soo afjarmaysaa waxayna ku soo afjarmaysaa ilaaha oo aqbala iyo niyadda saalaxa iyo qalbiga wanaagsan oo uu boqorka goosha dhigay uu qabo iyo inta garabka u aha oo isimada iyo culimada ah qalbigooda ayay kusoo afjarmaysaa waxa kale ay kusoo afjarmaysaa oo aan ugu taagtaagsanayo kalsoonina ugu qabaa ina kusoo afjarmayso anoo kuu sheegay inaan ahaa muddo badan goobjoogo nabadana aada u jeclaa wax badan oo la dhinac mari jiray ama markaa aan rabbigay dadka soloonsiin jirin oo ah war diinta islaamka diinta islaamka inay rukun u tahay dhiigga dhacayo oo dhiiggaa diinta islaamka lagu fariisiyo oo maanta aada loogu taagtaagsaday dadkii ehelka ahaana ay u joogaan waxa kaloo kusoo afjarmaysa oyana qaali ah beeshaa gurigaa cali salaan leeyahay oo maanta uu fadhiyo muulkoodii ugu weynaa oo ahaa beeldaajihii kana soo jeeda in ilaahay cilmina ku barbaariyey saldano iyo ummad hogaaminna u ah duriyadiisii beeldaajihiina maanta uu gala fadhi yahay intaasuu masalo waxaan ku rajo weynahay inay kusoo afjarmeeshay haddii ilaahay qadi waaya marka laga yimaado labadan beelood ee gogasheeda oo taalla qardho oo boqorkuna uu dhigay waxaa jira beelo kale sidan oo kale colaad iyo xurguf uga dhexayso marka ma la oran karaa boqorka waxaa kusoo fatahmay xalinta khilaafaadka beelaha oo gogollo kalaba laysku dhigan doonaa boqorku wuu cilaamiyey wuu cilaamiyey weliba cilaamintiisa markay mid uu yidhi anigaa dhigaayo wuxuu ahayd mid uu mubaayac mubaayac ka sameeyey shirweynihii markii la furaayey uu gacanta kor loo taagay uu yidhi oo ilaahay uu marageliyey uu yidhi gubashaasna waa wadaynaa wixii dhib wadnay ma ila wadaysaan lagana aqbalay oo mubaayacaasi waa dhacay waana la wadayaa gubashaasna waa soconaysaa waxaan kaloo ku xasuusinayaa ama intii dhegaysanaysay iyo inta nabada jecel iyo inta ehelkaas u sheegaya xooggaalnimadeyda dadku bele kuma dhex jidho bele kuma dhex jidho colaadiisi nacayba dhulkala hodashi waxba kuma jiraan dadku ehel iyo cid istaag iyo iyo hareerid iyo diin la-aan lagu saleeyo bay waayeen maaha e wax walbaaba marka way dhacaysaa gubasha kaletana way taallaa waayahay saa la socotid ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada garowe waxaa la rajeynayaa in qardho uu soo gaaro oo gogasha ay taallo raje ma ka qabtaan in dowladda federaalk soomaaliya kaalin ay ka qaadato gogashan ama xalinta khilaafaadka beelahan bismillahi raxmaan raxiim horta waa nagu maqaalo waa la sheegay inuu imaanayo ra-isul wasaaraha marka aan qaato aan qaato awood kaleeto oo garab ahaan qaato oo haddaan nahay dadka qaarlo shacabka qarle degan waxaanu soomaaliya iyo ummadda dheer nahay oo caan ay ku yihiin shacabka qarlood soo dhaweynta iyo martigelinta oo ah mid ay aada iyo aada qaybadii ilaahay sharaf u siiyey oo degaan ahaan aan u leenahay waxaanu rajeynaynaa in mid weyn oo qiimo badan iyo kuwii hore mid lamid a haddaynan kaba qiimo badnaan inaan ku soo dhaweyno oo qarrana caan ku tahay haddana maantana ayna tahay hooygii dhammaa oo dhaqanka oo soomaaliya ay tahay marka kaa iyada ah ka qayb qaadashada waxaan leeyahay waxaan xasuustaa waxaan xasuustaa waa mare waa ka qayb qaadashadu waa imaanaysaa waxay ku imaanaysaa marna mas-uuliyadda iyo dhaarta uu shacabka soomaaliya dowladda federaalka u qaatay ayay tahay shaqadoodiiyo waa xil ka saaran amniga dadka nabadeyntooda in nabad loogu horsoodo oo dhaqaalo iyo juhdi lagu bixiyo waa mas-uuliyad ka saaran dowladda iyo martida imaanaysa mid puntland iyo mid federaalba ah oo waa khasab hadday garan waayaanna annagaa ula tegayna oo ka dalbanayna in ay gacan weyn ka qaadaanin weliba oo ay sababtu tahay arrimahan soo noqnoqonaya iyo gobashan ballaaran boqor ku dhigay degaan ahaan iyo boqor ahaan keli in lagu certo maaha dowladdu waa inay ka qayb qaataa heer federaal heer waxaan aada u xasuustaa oo kaga faa'iidaysanaya xilligii dowladii cabdilaahi yuusuf ayaa waxaa loo yimi cali maxamed keedi goortaas oo gobol magaalada buurtinla ay taallo oo reerka cumar maxamuud iyo reer hulbaanta ah rag badan kala diliyeen oo ummad badan la kala qabo ilaahay idinkii gogashaas haddii qoladii federaalka cali maxamed geedi ay gaadhay wax uu ka qayb qaatay hadday mag noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd suuriya iyo hadday noqon lahayd dadkii deegaankaa jooga martigelintoodii wax wax badan bay fududaysay marka arrintaa iyada ah ina ka qayb qaataanin waa ku khasban yihiin marna waa hawsha loo idmaday marna waa marna waa tolnimada iyo tixgelinta ayay leedahay marka kaletana waxa weeye dee gubasha boqorkii waa nin shacabkaa ka mida oo dadku ay saarsadeen mas-uuliyad saarsadeen ma aha nin keligiis u babac dhigi kara ilaahay ha siiyo meel kasta khayr buu ka helayaa haddii dadkaas u yimaadaan in la fara maaha waa inay gartaan inay ka qayb qaataanin ilaahay idinkii marka waxaan rajeynayaa inay ka waxaanba oranayaa oo ku tartaabsanaya waa ku waajib hadday garan waayaan ya yaanan puntland iyo maamulka federaalka iyo khayre aan odhan weliba khayre waxaan leeyahay cali maxamed geedi hadduu yimi taas tuu ka dhigay waa la ogaa wixii hawshii taallay baa lagu fudeediyey ilaa xad marka taan raacsanaya waxay tahay war shacabka puntland ama reer bari baa maanta boqorka degaan ahaan guriga uu xaruntu joogo u dhowo colaada dhinacyadiisa haraysa u arkaayo war shacabka ganacsatada oo beelaha degaanka degan ganacsato siyaasiyiin aqoon-yahan dhalinyar waxaan leeyahaa laga qayb qaato nabada baaqa dheer oo gubasha ballaaran ah oo degaankeena maalin walbaaba dadkan loogu leynayo boqorku dhigay maal iyo maal maal iyo iyo muruq iyo majo iyo maskaxda laga qayb qaato